الحمد لله الحمد لله الذي خص شهر رمضان بالفضل والإحسان وجعله موسما لنيل العفو والغفران أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أحمده على نعمه التي لا تسال تتوالى على العباد في كل زمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أوجب على العباد صوم شهر رمضان ليضاعف لهم الأجور ويغفر الذنوب والعصيان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان يخص شهر رمضان بمزيد طاعات من صلاة وتلاوة وقرآن وصدقة وإحسان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقبت الشهور وتوالت الأزمان وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله إلهي بقى سبحانه وتعالى أمان يا مهدنق بكم مدن قارسيتو نسو قارسيي بش رمضان إلهي سبحانه وتعالى أود نوسيي إن أنا وافتيي إن الله لما نصومك الله نوحنوك weydiisanaynaa ama aynu ka baryaynaa intii sanadkii hore inala soontay amba ka dambaysay nooleedii dhimatayna inuu allah u naxariisto inta aan soomi karinna ilaahay subxaana wa tacaala inuu caafimaad siiyo inta soontayna inuu allah u fududeeyo bisha ramadaan nebiyullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalama ayadoo cibaadadiisuba ay joogto ahayd ilaa uu adduunyada ka tegay haddana bisha ramadaan wuxuu rasuulku ku gaaryeeli jiray cibaado fara badan amba daacaad sida salaada qur-aanka akhriskiisa sadaqadda u samafalidda dadka loo samafalo iyo ixsaanka la sameeyo marka baaraka allahu fiikum waktigan waa inaynu ka faa'iidaysanno o aynaan dayicin ilaahay baa inagu sumay subxaana wa tacaala xilligaa mawsimkaa barakada badan ee khayrka badan leh marka maadaama bishii ramadaan ay ka winoo tahay waa inaynu la nimaadno khayrka samayntiisa waa in aynu soomkeenna iyo salaadeennaba ilaalinno waa inaynu allah subxaana wa tacaala dembi dhaaf weydiisanno waa in waqtiyadeenna aynu ku camirno camalka wanaagsan ee saalixa ah waa faa'iido aan khasaaro lahayn waa iska dhici kartaa dadka qaarkood xilliga bisha ramadaan inaanay waxbaba ka faa'iidaysan oo ay arkaan un xilli noocyo badanoo cunnada iyo ay soo kordhaan oo la cuno amba wax la cabbo oo dabadeeta ay ku mashquulaan cunid iyo cabbid soo jeed ay ku soo jeedaan waxa la yidhi waxa uu yidhi kaftan qosol wakhtigiina uu ku dayaco jiifu iska jiifo habeenkii oo dhanna uu laadhuu iyo turub iyo wax la mida uu ku lumiyo ramadaantani markaa muxuu ka faa'iiday qofkani waxba kamuu faa'iidin inuu cunto badan cuno iyo inuu habeenkiina soo jeedo waxaan macno lahayn ku soo jeeda ayuu maaragtay dadka qaarkoodna wakhtigoodao dhan waxay siinayaan ganacsigooda iyo meheradahooda waa inaad wakhtigaaga qaybisaa oo aada qaybsiisaa cibaadada alle subxaana wa tacaala si aad aakhiradaada u faa'iiddo adduunyadan waxaa la ururinayaa ee la jamcinayaa haddaan ilaahay dartii loola jeedin amaba camalka khayrka maalkaaga aanad ku qaban waxba ku tari maayo yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim maalka faraa badan iyo ubadku midna macna kuu samayn maayo qalbi fayow haddaanad alle ula tegin bishani waa shahrulbarakaat waa shahrulbarakaato barakaat bay leedahay allah baana subxaanah wa tacaala isbilaabay inuu kitaabkiisa soo dejiyo waajibna inagaga dhigay inaynu soomno aynu camalka la nimaadno haddaba soomkii waa inaynu ka faa'iidaysano faa'iidooyinka ugu waaweyn waxaa ka mid a soomka aad ka helaysaa naftaada ayaa lagu dahiraya amba lagu nadiifinaya akhlaaqda dadka ayay wanaajinaysaa asbaabaha laga faa'iido waxaa ka mida alla ka cabsi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun asalkaba soomka ilaahay wuxuu u waajibiyuu sabab uga dhigay inuu alla ula jeedo inaad alla ka cabsi ku heshaan amba si aad alla uga baqataan inaad soomtaan soomku markaa qofka wuxuu gelinayaa xerada alla ka cabsiga alla ka cabsiguna oo wuxuu ilaahay ku faray inaad la timaado wuxuu alla kaa reebayna inaad ka tagto wax kaleba ma aha oo baqa iyo gariir inaad iska doondoonto ma aha waa in soomka waxaa ka mida qofku wuxuu ka faa'iidayaa inuu qofku shaqaysto khayr fara badan adduunyadiisa iyo aakharadaba oo rabbi wuxuu yidhi wa an tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun inaad soomtaan ayaa idiin khayr badan haddii aada og tihiin fawaa'idda soomka laga faa'iidaya waxaa ka mid ah qofka wuxuu barayaa sabirka iyo dulqaadka iyo adkaysiga waayo qofku markuu ka tegay waxyaabihii naftu ay baratay ee la qabsatay iyoamba ay naftu ay jeclayd isagoon cidina qasbin cidinagumay khasbin ilaahay wuu ina faray uun ikhtiyaarkana inagu ina siiyey ayadoon cidina ku khasbin baa wax kastoo naftu jeclayd oo shahawaad ahayd ayaad iskaga tegaysaa waxyaabaha soomka laga faa'iido waxaa ka mid ah soomku wuxuu kaaga hiiliyaa naftaada waayo hadda jaraale naftu waxay jeceshahay uun waxyaabaha ay naftu iskaga hilowdo shahawaadka la yidhaahdo markaa qofku hadduu nafta heerka u sii daayo oo wax kastoo ay doonto uu la raadiyo naftu way ka adkaanaysaa ilaa ay bohor ku rido iyo waxaan cidhibtiisa lama hadin ina anafsa la ammaaratu bisuu ilaa maa raxima rabbi ilaahay baa qur-aankiisa ku yidhi naftu waa mid farid badan amba afrid badan dadka xumaanta ilaahay subxaanahu wa tacaala cidda uga naxariista mooyaane markaa qofka sooman ee cuntadii iyo cabbitaankii iyo waxay naftu jeclaydba ka tegey nafta isagaa hogaaminaya wuu ka adkaaday markaa naftiisii fawaa-idda soonku leeyahay waxaa ka mid ah bini aadamka dhiiggu wuxuu dhex maraa curuuqda amba xididada uu mara dhiiggu ayuu dhex qaadaa ina ashaydaana yajri min ibni aadama majra dam halkaa dhiiggu maraya ayuu marayaa marka la soomo waxaa ciliili ayuu gelayaa ciliili buu gelayaa markaa addoonku markuu fursaddan ka faa'iidaysto shahawaadkii uu addoonku ku gacan siinaya shaydaanka amba shaydaanku ku gacan siinayay ayaa meesha ka baxaya soomku wuxuu albaabka ka xidhayaa shayaadiintii waana la xabisayaa ilaahna wuu furriyaa kuwooda madaxa adag laga yaabay qaarkood inay joogjoogaan fawaa-idda soomka waxaa ka mid ah qofku wuxuu xasuusanayaa nicmada ilaahay uu siiyey haddaad adigu ladan tahay oo inta badan gaajo aana dareemin ogoobey dad labaqadaa jira dad saddexda waqtiba laga yaabo mar inay helaan baa jira dad waxaa laga yaabaa qadadooduba ay midh furan amba jab furan iyo wax ka liita ay tahay dabeeto qofku wuxuu dareemayaa xanuunka gaajadu ay leedahay amba haraadku uu leeyahay dabadeeta nicmada ilaahay siiyey ayuu xasuusanayaa ilaahay buu ugu mahadnaqayaa waxaanu garansanayaa ilaahay subxaanahu watacaala siduu addoonkani rabbigiisa ugu baahan yahay aquulu hada alqawla waastaqfiru allah li walakum inahu alxamdu lilaahi rabb alcaalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك الله فيكم وحيوات صومك لقى فائدة وحكمنا إنه كبر كبير سمعيه qofku kibirkiiyo saweynudu la iman jiray hoos buu u dhegayaa waayo qofkii saboolka ahaa iyo kii qaniga ahaa kii boqorka ahaa iyo kii laxajeclada xumaa kii madaxda ahaa iyo kii liitayba waxaa soo baxaysa addoommo ilaahay inay wada yihiin oo ay wada sooman yihiin oo ay cibaadada la imanayaan marka addoonkuna amba qofku qof kale fadli uu dheer yahay ma jirto ilaa bitaqwa alla ka cabsiga ayuunbaa lays dheer yahay dadku siday u dhan yihiin waa addoommo ilaahay subxaana wa tacaala axkaamta ilaahayna waa mid u siman weeye adiga miskiinka ugu liita iyo ninka madaxweyne waddan xukuma xagga cibaadada alleh iskaga mid baad noqonaysaa waxbuu ilaahay idinka wada doonaya weliba isaga mas-uuliyadda usii dheer iyo dhibka iyo imtixaanka fawaa-idda soomku uu leeyahay waxaa ka mid a waxa uu midaynayaa kelimadda dadka muslimiinta ah way isku xidhmayaan wakti qura ayaa la soomayaa oo bil ah wakti qura ayay soomka ka baxayaan oo bisha shawaal ah waxaasoo dhammi waxay keenayaan muslimiintu inay mid yihiin oo nacaybka iyo xiqdiga iyo xumaanta iyo asbaabahay ku kala tegi lahayd meesha laga saaro fawaa-idda soomka uu leeyahay waxaa ka mid a daacaadka kale ayuu kuu fudaydinayaa oo haddaad u fiirsato amba aad eegto dadka saa'imiinta ee bisha ramadaan hadee jaraale waxay ku dadaalayaan khayrka inay la yimaadaan waxay ka fogaanayaan macaasida waxay jecel yihiin wanaagga inay sameeyaan waxaanuu sabab u noqonayaa hanuunka an tasuumuu khayrun lakum baa ilaaha yidhi subxaana wa tacaala rasuulkuna wuxuu yidhi asawmu junna soomku waa gaashaan wuxuu gaashaan kaaga yahay wax kasta oo laga digay oo maxduur ah oo aan habboonayn oo aan bannaanayn marka fawaa'idda soomka waxaa ka mida caafimaad sixatulbadan caafimaad baa laga helaa waayo calooshii waxyaabihii la rabay koob iyo tobankaa bilood ay waday ee ay siday mar ay ridqayso iyo mar ay saarayso iyo mar ay jidhka u qaybinaysa ahayd ayay ka nasanaysaa wadnaha ayaa xataa caafimaad u yahay amba qalbiga qofka oo akhlaaqdii xumay ayaad ka badbaadaysaa baaraka allahu fiikum markaa waxaa soonku uu leeyahay aadaab ay waajib tahay in lala yimaado qofka sooman waa inuu ka soomaa xubnihiisa maaha cuntada iyo cabidda u inaad iska dayso waa inaad xubnahaaga ka soonto waa inaad carabkaaga ka ilaaliso beenta hadalka xun masaatiga beentaha calooshaada waa inaad ka ilaaliso xaaraamta cunideeda iyo cabbitaankeeda xubintaada taranka waa inaad galmada ka ilaaliso ilaa intaad sooman tahay galmadu xaaraan weeye xataa haweenada aad qabto inaad u galmootaa xaaraan weeye maqdaca weliba waxaa ka dhalanaya ciqaab fara badan baa ka dhasha mid xaaraana hadalkeeda iyada daaga haddaad khayr ku hadlayso khayr ku hadal oo ha ku hadlin wax soomkaaga dhibaya haddaad ficil samaynayso wax wanaagsan samee oo aan soomkaaga waxba u dhimaynin marka baaraka allahu fiih soomkaaga ha dayicin soomkaaga ha dayicin oo ha iska luminin wanaagga iyo khayrka la kaalay aadaabtiisa waxaa ka mid a in suxuurta dib loo dhigo suxuurta waagaa la iska ilaaliya salaada subax intaanay soo gelin wixii ka horreeya baynu suxuuranaynaa وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى واجد الله هبيك يود العنضة يعبتاك يوحك الملوك بليه مركا مؤذنين وحاوها بون إن وقتك أي أدميان أنبا أي آداميان آدانك هوري دين على الأقل سنو دوالو waad fajacaysaa saaka salaadii saddexdii bay bilaabeen waxay wadeen ilaa iyo salaadii subax la kala garan maayo aadaankii hore ee dadku ay suxuurta u bannaanayd iyo aadaankii dambe dadku suxuurta xaaraam ka noqonaysay nimanka mu'aadiniinta asiiba nimanka dhallinyarada ah allaha ka baqaa dadka cibaadadooda ilaaliya aad buu khatar badan yaha aadaanku waayo aadaan waxaa jira markaad addinto ay dadka u bannaan tahay inay suxuurtaan waa aadaanka hore aadaanka dambe salaada subaxna waxaa xaaraam ah in la suxuurto aadaanka hore ee suxuurtu bannaan tahay waxaa xaaraama in salaaddii subax la tukado bal markaa aadaankiinan isku dhex yaacay aadaankiinnii dee karoona hayaan isliba aadaankiinnii u qasan yahay markaa bal dib isugu noqdaa isdhagaysta ka idinku weyn baashaa idinku weyne intaad dhegaysataan markuu ku dhufto ku wada dhufta aadaanka hore ee suxuurta la kala saaro marka dadku waa isqoobayaan waa isqoobayaan waa la dawaqayaa sidoo kale waa in la dedejiyo afurkana oo afurka markaad aragto qoraxdu inay dhacday meel magaalada ka baxsan hataad joogto oad aragto qoraxdu inay godka gashay waa inaad iska afurtaa khayrku sidaasuu ku jiraa khayrku sidaasuu ku jiraa haddii aanad magaaladan xidhan iskaga jirtan dee marka mucadinku aadaamuu ku dhufto markaa iska afur wixii ilaahay ku siiyo ku afur xabado timira iyo cadaad weydana ibiyaa iskaga afur ayaad ku afuraysaa marka baaraka allahu fiikum mu'adiniintu ammaano ayaad sidaan dadka aanba soomkooda wuxuu noqon doonaa mid aad kharaabiseen oo xilli aan soomkiiba joogin ayaad soomin doontaan amaba xilli aanay soom inay suxuurtuba aanay u bannaanayn ayaad suxuurin doontaan marka alla ka baqa mas-uuliyadda qofkii aan qaadi karayn ha iska daayo waayo rasuulku wuxuu uhi sal allahu calayh wasalama macnaa xadiiska laa yanbaqii lilmu'mini an yudilla nafsahu وكيف يذل نفسه يا وكيف يذل نفسه يا رسول الله قال أن يكلف من الأعمال ما لا يطيق قفك مسلم كاو ما وناكسنا إنه نفتي سدليو ونفت هذا كلام بهذا الشوخ أم بعد كلام هذا كقاطو سيدي قفك نفتي سدليا وإنه يستسارو وحانو أودو رحين هذا الميكروفون كنا سوق موتو أدو صلاة هرددي ما أكتب لأنه أصور قالوا صودا مرة باشا موت قالوا هردد جعليها بارك الله فيكم allana waynu baryaynaa in ilaahay balaayooyinkaa soconaya inaga badbaadiyo muslimiinta oo dhan guud ahaanba iyo gaar ahaanba ilaahay subxaana wa tacaala xanuunadan iyo wabaagan inuu alla inaga kor yeelo ilaahay subxaana wa tacaala baqihiisa waa dhibba naftuba way naga sii baxday ayadoonay waxba aragtay dadka iyagoo fayoobaabay sii baqanayaan qolyahan caafimaadku waxyaabaha idinkula taliyaanna qaata ceeb ma laha shareecada islaamku way ogoshahay ahlulkhibra waxa la yidhaha baa jira dadka qaar baa aqoon u leh ahlulkhibrahu asbaabahay kuu sheegayaan ee ay ku leeyihin waxaasaad ku badbaadi kartaa la kaalaya iskala kaalaya kii isticaad soo qaadanaya kii cimaamadkiisa soo qaadanaya teeda kale shareecadeennu hore waxaan oo dhan ba uga hadashay cidlay gudayaan dumarka la niqaabay ganabkii maanta ba wada niqaabteen had maynu niqaabnay dumarkaynu niqaabnaaye maanta yidhaha wada niqaabta waxaa kaloo jira aadaabu sucaal waxa la yidhaha baa jira aadaabta hindhisada asalkaba shareecadeennu waxaa soo arooray oo rasuulka ka sugan qofku markuu hindhisayo inuu hindhisada maradiisa amba gacantiisa saaro laakiin bif haddaad tiraa sidii riya oo dadka kusii dayso wixii odayaacaya waa maaragtay bal marka allah idin barakeeyo ayaamahan aynu labaqbaqanayaan dadkii casharada meelahan keeni jiray dee qaar bukaacabas idinku tufi doonee bal idinkuna qur-aanka idinku isku akriyo qur-aano dambe halkaa haloo keenina ilaahay intii dhibanba dhibaatada allah ka kor qaado intaa cudurku hayo ilaahay caafimaad ha ugu bedelo intii dhibaata sajirka allah ka kor qaado wixii sharraba sharkeeda allah inaga nabadgeliyo xanuunkana ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga iyo muslimiinta oo allah ka kor qaado intuu dilayna allah ha u naxariisto ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa bilaha khayrka badan baynu ku jiraa inaba soo maaragtay intuu soo gaadhay mooyaane ilaahay inuu naga kor yeelo balaayo looma yeedho balaayo waa laga fogaanaa waan adkaysanayaa iyo xoog baan leeyahay ma jirto balaayo waa laga gaashaantaa waayo rasuulku wuxuu sheegay dajaal markuu soo bixi doono qofka mu'minka ah yaanu isodhanin iimaankaaga xoog lahoo wallahi ninka waad u babac dhigi kartaa ee waxaan uu wado ka hortage ha ka cararabaa rasuulku yidhi sala alla alay wasalam laakiin qadarka ilaahay lagama carari karo qadarka ilaahayna waynu aaminsannahay asbaabtana waynu qaadanayna inaad bukooto ilaahay baa kuu qadaray subxaana wa tacaala inaad dawada qaadato oo haddii ilaahay sababkaaga dhigo aad ku bogsato iyada laftigeeduna waa qadarka innagu waxaynu rumaysanay nolosha nolol ka dambaysaa inay jirto baqaha faraha badanna ha la yska ilaaliyo oo dee waa kafanbaxayba dadku way kafanbaxsan yihiin baa baqaha badanna iska ilaaliya tilmaamaha wanaagsan ee caafimaadka laydin siinayana qaata hana ku culloobina hana iska giijinina waayo adduunyada waynu arkaynaa wuxuu waaqic buu noqday wixii dadkii o dhan buu jaray dad badan waxay cid ay dad aynu naqaano iyo qeyraynaan aqoonba waynu arkaynaa marka iska taxadaro waxa la yidhaha dee sameeyana sameeya allana caabuda waayo rabbi wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ilaahay wuxuu amar ku bixiyey ee cibaadaysta ilaa inta aad ka dhimanaysaan salaadihii inta ixa laga bedelayna ceeb maaha salaada taraawiixdu waa sunne waa sunno mu'akada haddaad kusoo tukato masaajidkana waa khayr haddaad gurigaaga ku tukatona way kaa ansaxaysaa marka culays fara badan iyo diiqad fara badan waxba ha isgelinina ma og tahay oo dee taxiiska ina dhiga ma og tahay isira furfura subxaanaka allahuma waxamdika